markana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijka caweyska washington waxaa soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington toddobaadkana barnaamijkeenna qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
ninkan lacagta waxay ku soo gashay akoonkiisa ay ugu soo dhacday waa nin iska faqri ah oo maaragtay aan waxba haysan oo shaqo la-aan ah oo marka oo dhalinyaro ah waa nina muddo aada u kooban ku isticmaalay lacag tuulo dhowr kun oo qof ku nool yihiin loogu tala galay kadibna jawaab lama filaana bixiyey sidoo kale waxaad maqli doontaan oo aynu ku wada caweyn doonaa dumar ugu filrooney dayaxsan iyo tobanay dahab lagu mestaaley dadadee toddobatu ugan loogu darayey indhadeeraale
xubintii hal abuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana aad maqli doontaan inaad adig tartaa oo manahay aawada aani faranahay
aduu ujeeddada heestaasi soo ma ogidin weeye ninba nin baa ila kaftamay w ogta ogaan bay kaaga dhagaaday geysaa moogta waa abwaane maxamed saalim oo inagula caweyn doona qaybo kaloo ka mida suugaantiisa barnaamijkuna wuu caweyska washington aan ku bilowno dhegaystayaala tan iyo markii uu dunida ka bilaabmay xanuunka covid sagaal iyo toban waxa uu waxweyn ka bedelay hanaankii ay bulshada u noolayd iyadoo isbeddelkaasi iyo weliba jidkaasi cusub ee duruuftu keentayna ay si joogta ah loogala kulmo waxyaabo lama filaan ah oo bulshada dhexdeeda ka dhaca gaar ahaana meelaha ay dowladuhu soo rogaan xayiraado xanuunka lagu xakamaynayo taasoo keenta inay dadku guryaha ku jiraan sheekadan caawa idii hayaana waa mid xaaladaasun ka dhalatay oo maalmahanba dunidu ka sheekaynaysay islamarkaana ay si weyn u hadalhaysay kadib markii ay maqleen nin xaaladan covid sagaal iyo toban isagoo ka faa'iidaysanaya muddo kooban ku isticmaalay kumanaan kun oo dollar oo dadkii tuulada uu degan yahay ku noolaa loogu talagalay kadibna la waayay lacagtaasi meel allaaliya meel ay martay iyadoo arrinta kale la yaab kalena ay noqotay xaddiga lacagta lagu gaadhay iyo weliba waxa uu ku jawaabay markii la weydiiyey lacagtii halkii ay martay bal haddaba dhegaystayaal yaanan sheekadaydi ka dilin aan soo dhoweeyo wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo sheekadan isha ku hayay isla markaana inoo hayaan
waa dhowahay cabdixakiin adiga iyo dhegaystayaashaba waxaan idinlahay caweyso wanaagsan sheekadan halkay ka dhacday sidaan la soconnaba cabdixakiin oo waayadanba sidii covid sagaal iyo toban loo galaba waxaan tabinaynay sheekooyinka yaabka leh oo qosolka leh oo cajiibka leh oo ka dhashay macnaha waxyaabihii ka dhashay ama uu dhalay covidka ah ama dhacdooyinkii ka dhashay marka tanna kuwaas ayay ka mid tahay sheekadan yaab kalena waxay ka dhacday dalka jaban wahagaag marka ninkan siday lacagtu ku soo gashay
ninkan lacagta waxay ku soo gashay akoonkiisa ay ugu soo dhacday waa nin iska faqri ah oo maaragtay aan waxba haysan oo shaqo la-aan ah oo marka oo dhalinyaro ah marka nin wax haysta maba ahaynba marka si lama filaan ah ayay akoonkiisii ugu soo dhacday duwa cajiiba qof bilaa camala oo meel iska fadhiya oo weliba dhalinyara inay lacag ugu soo dhacdown ma la sheegay lacagta ugu soo dhacday xaddigeeda intuu leegyahay lacagta ninka nasiibkiisa akoonka ugu soo dhacday waxay tahay afar iyo lixdan dhibic saddex milyan oo yaanka dalka jaban ama lacagta jaban oo u dhiganta saddex boqol iyo lixdan kun oo dollar marka waxaa la yidhaahdaa jamal baa u jabay ninkaasi aan waxba haysan ee faqriga ah ee dhalinyarada ah
lacagta markaa yaa lahaa xaggey ka timi sida isaga usoo gaadhay ma la faahfaahiyataa
sidaan oga hadalnayba arrimaha covidka lacagta waxaa lahayd dowladda jaban waxaana loogu talagalay dadka ganacsatada yaryar si aysan suuqa uga bixin aysan maaragtay beerta u gelin oo loo caawiyo ama loo kabo ganacsiyadooda si ay suuqa ugu sii jiraan marka lacag kab ah oo loogu talagalay in lagu caawiyo ganacsatada yaryar ayay ahayd dowladda jaban ayaana maaragtay ugu talagashay dadkaasi waan gartay marka dad intee leeg baa lacagtan lahaa oo ganacsiyadan ama ganacsiya intee laaleeg oo lacagtan la siinayay dadka waxay ahaayeen ilaa iyo afar boqol iyo saddex iyo lixdan qof oo ganacsatadaas yaryar ah waxayna runtii ku nool yihiin magaalada ay dhacdada ka dhacday oo ku taala galbeedka jaban oo lagu magacaabo abu marka waxaana loogu talagalay in dadkaasi lagu soo kabo magaaladana dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa ama ay lagu sheegay saddex kun saddex boqol iyo labaiyo toddobaatan ruux marka waa dareemi kartaa magaalo yar oo ganacsatada yaryaraa ay suuqa kasii baxayaan iyo dowladda oo rabto inay kabto iyo ninkan oo lacagta ay xaggiisa u leexatay oo nasiibkiisa noqotay cajiib cajiib dee lacagta u leexatay xaggiisa akawnkiisa ku dhacday ninkaa dhallinyaradaa bilaa camalka iska fidhiye noqoy dee lacagtii ma lagu gaaray oo ma bixiye lacagtii ma iska soo celiyey
waxyaabaha yaab kale a waxay tahay lacagtii markii laga daba yimid oo lasoo weydiiyey ilan wax dowlad leedahay moogtahay laysagama haro sidaan ognahayba marka shilin dowladeed waxaa la yidhaahdaa yani meel cidlaan kuma dhaco waa laga daba yimid waa lasoo raadiyey ninkii hadda lacagtii looguma imaan toban cisho gudaheed ayuu ku dhameeyey lacagtii oo gebigeeda waa toban cisho waa waa saddexdii boqol iyo lixdankii kun oo dollar buu toban cisho gudaheed isku mariyey saddex boqol iyo lixdankii kun oo dollar toban cisho gudaheed ayuu ku dhameeyey waxaa loogu tegey akoonkiisa ilaa shan boqol iyo soddon dollar keliya shan boqol iyo soddon cajiib cajiib waa toban cisho gudahood muxuu markaa lacagta ku qabtay ku sameeyey ma daaro ku dhistay ma ku safray ma hantibu ku samaystay ma ganacsi kale ku galay muxuu sameeyey ninkani lacagta hal ku mariyey
adigii dhegeystayaashaba waxaa laga yaabaa inaa isweydiinaysaan wixii ninkan lacagta uu ku sameeyey ama uu ku maalgashtay ninkan sidaan la soconno wuxuu sheegay ama uu u sheegay booliskii ama baaristii in lacagtii ay ku baxday uu qarash gareeyey laakiin ninka nin aad qamaar ku dheelu ahaa qamaar ayuu ku dheelay waana laga dhameeyey cajiib cajiib weliba waxaa la yidhi baalkaasin cabdiqaadirow waa balwadaha wuxuu qofka hadduu barto kamadal kacayaba u wadayaa marka lacagtiina halkaasunbuu geliyey ha bahalkaasuu ku waalnaa marka lacagtii nasiibka ugu timid nin kaloo isaga kasii nasiib badanaa ka qaatay oo gab ka siistay meel kaley sii martay marka hadda lacagtiina tagtay dadkii ganacsiyada yaryar lahaa ee dowladda ugu tala gashayna may gaadhin ninkiina lacagtii ma hayo maxaa la sameeyey ninkii wax tallaabo ay dowladdu ka qaaday ninka waa lasoo xiray booliska gacanta kusoo dhigay marka waa la xiray laakiin hadda dowladdii wixii ay rabtay inay ka daba tagtana lacagtii kumaysan gaarin marka hadda waa la hayaa kolley un sidii la yeeli doono un waa un la xukumi doonaa marka shuruucda arrimahaas uga degsan ayay marsiin doonaan laakiin hadda lacagtii lama hayo waxaan ka ahayn shantaas boqol iyo soddonka dollar looguma tegin aada iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay waryahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi nala wadaagayey xubintii halabuurka oo caawa xiisaheedale way noo soo socotaaye bal markana aynu wada dhegaysanno heesta indhadeerale iyo weliba codka xuseen yuusuf tarabi
marmar dib uga faydiyo sandaruurka suujiyo indhaceeraale ay madaxisooka markaad luqunta dadagta ballaygu bidaya oo layga daraya indhaceeraale madaxisoodka markaad luqunta dadabta ubalaygu didaya oo layga daraya indhaseeraale dumar ugu filrooney dayaxsan iyo tobanay dahab lagumeestaaley dadadkii todoba ugan loogu daraye indhadeeraade dumar ugu filrooney dayaxsan iyo tobanay dahab lagu mestaaley dadakee todoba toban ugan loogu daraye indhadeeraade
aynu intaasi kaga soo gudubno heestaasi indhadeereley iyo weliba codka xuseen yuusuf tarabi islamarkaana aynu barnaamijkeena caweyska washington hore ugu sii soconno markanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii u dambaysay waraysigii uu barnaamijka caweyska washington siiyey abwaan maxamed saalim oo ah hal abuur ku nool magaalada hargeysa waraysigaasi uu kaga warramayey qaybo ka mida sugaantiisa waxaanan idii kala bixi doonaa maxamed saalim iyo weliba wariyahayaga sagal mustafe oo magaalada hargeysa ku waraysatay
abwaan maxamed saalim ka rogo haddana saar maxaa kalood inoo haysaa maanse waxaan hayaa aan anigu sameeyey oo mid kamida waayihii igu gadaamnaa waqtiyadii labadii kun iyo sagaal iyo tobankii aan sameeyey marka maansadaasan idinla wadaagayaa waxay ku bilaabmaysaa naftu gama adiidoo xejin weyday gogasho gucashana dareento qalbiguna guhaadiyo gowgow igu bilowyo geeraarka weheshaday maansada gadeediiyo miisaanka gabayguna miciin weeye gobo oo markay tala guracantay arrimuhu gurfayn iyo go-aan qaada ay tahay waa lagu gadaamaa intay galashadaa tahay tala kaa gadoontay gooni ku ahayd oo galbatoo ku daysay ilankaama guurto si kastood gabow iyo maalmaha iskuraya cimri kugu gujiyaan dareenkii guyaal jiray qalbigaaga geli jiray kuuna gaar ahaan jiray gallad kugu nagayn jiray garabkuna ku siin jiray goonyaha xiskaagana gebigood xukumi jiray inkastood geejiso ilankama gayootid adduunyana gareexiyo hami kugu gaboobiyo xaaje guji siduu yidhi waa garaan wareegto galabtii timaadaba waa xaaje gooniya garalee naftaydaay waayihii kugaasiray nasiibkii kugees maray ha u gubanin maantoo xuma haysu gelinine niyaddana samaan geli noloshana guddoon badi si kastoo ay gegan tahay sugaanta waxaa jira qaar nafla hadal la yidhaahdo oo qofka bini-aadamkii markuu samaynayo uu isagoo isla hadlaayo dadka kale markay dhegeysanayana qaarkood ay iska dhex arkayaan marka anuunbaa isla faqaayo wax isu sheegaya ya salaam wahagaag haddii aynu ku yarana sinno dhinaca heesaha dhageystayaasha si aana inoogu caajisin maxaad usoo qabanaysaa marka maxamed axmed bakaal ciro inaan adi dartaa oomanahay aawada aan il daranahay sow ma ogid inta badan ma joogee sow ma ogid in xaggaaga uu jiro qalbiga sow ma ogid aduu ujeeddada heestaasi sow ma ogidin weeye ninbaa ninbaa ila kaftamay ogir wey ogta ogaan bay kaaga dhagaaday geysaa moogta
wahagaag heestaasi sow ma ogid iyo maxamed axmed bakaal ciro ereyada abwaan maxamed saalim ayaynu ku nasan doonaa kadibna waan isku soo noqonayna
inaanaad i tartaa oomanahay aawada aanan qaranahay sumugi inaanaad i tartaa oomanahay aawada aanan qaranahay sumugi inta badan ma jooge sow moogid in xaggaaga uu jiro qalbigu sow moogid inta badan ma jooge sow moogid in xaggaaga uu jiro qalbigu sow moogid inaan ahay nafuwa doosad jacayn sumugi inaan ahay nafuwa doosad jacayn sumugi waqtigiyo inaan ayaamaha tirsado waqtigiyo fiirsado waan isdhiibay macaan sowmogid sowmogid mabalihi awoodaan kugu sugin sowmogid inaan ahay nafuwa doorsada jacayl somowgii inaan ahay nafuwa doorsada jacayl somowgii waqtigiyo inaan ayaamaha tirsado waqtigiyo inaan ayaamaha tirsado waan isdhiigay waan isdhiibay mabalihi awood aan ku sugay inaanaad i tartaa oomanahay aawada aani garanahay sowmogii inaanaad i tartaa oomanahay aawada aani garanahay sowmogii allaylay nuglaadee sowmogi afariga kaxiisaha macaan sowmogiid qoy allaylay nuglaadee sowmogi afariga kaxiisaha macaan sowmogiid inaan ahay nafuwa doorsada jacayl sowmowgii inaan ahay nafuwa doorsada jacayl sowmowgii waqtigiyo inaan ayaamaha tirsado waqtigiyo inaan inaan ayaamaha tirsado waan isdhiibay macaan sowmowgii sowmowgii mabalihi awoodaan kugu sugin sowmowgii
Een, mar kale haddii aan ku weydiiyo fanka waktigan iyo fankii hore maxaa farqiga u dhexeeyaad sulan lahayd maxaad se aad ku tilmaami lahayd fanka waktigan sagalay walaal waa su-aal wacan oo wanaagsan kollay fanka imika jira iyo fankii hore wax lays agdhigi karaya de horta inaan ahayn ilaahay iyo ummaddiisa bay ogyihiin dee fanka rag baa soo bilaabay oo laxanka rag baa soo bilaabay oo fankan casriga imika aynu dhegeysano rag baa soo bilaabay laakiin horta ha bilaabaana waxba kama tegin in yar ma ogtay xitaa boqolkiiba labaatan baa laysu reebaaye waxay ka tegeen may jirin Ee, qolada iyada imika waa wax tirtirisaa ee saaxadda ku jirtaana huubadiin bay walaaqanayaan iyadoo taasi jirto ayay qaar sii macan dee qaar aan waxbaba ahaynina oo imika waxaad arkaysaa dee fankiiyo cayiisu bedelay oo dee inamo yaryar yacni dadkiiba badhaasuqay ma odhan karo fankaa badhaasuqay dadkaa badhaasuqay waayo dee nin waalan haddaad dhegeysto adaa waalan bay ka dhigantahay ila nin waalan ilaahay baaba waalo adiga arkaya waa ninkaa laamidaa maraya haddaad dhegeysato adigaa waalan bay micnaheeda noqonaysaa marka walaal fan gobonimadiisa iyo quruxdiisa iyo dareenkiisaba horta dee raggii bilaabay baa soo dhammaystiran iyagunbaa bilaabay dhammaystirayna annaku in yaroon waxba ahayn ma Een, heesta aynu ugu soo gabagabeynayno iyo fariinta ugu dambeysa ee halkan aada hawada u marinayso een, fanaaniinta hadday noqoto iyo abwaaniinta hadday noqoto Maxay tahay?
Een, walaal waxa weeye fariintaan usoo gudbinaya fanku laba midna uu- laba arrin baan ku arkay muddadan anu doorto fan bay si indirecti inugu jiraayo direct uguma jiro dee fanka qofka ka dhex jira oo qofka koox leh ama wasaarad fan iyo suugaanad jirto oo dee maogtay shaqadiisu ay ka bilaabanto fan fanna ku dhammaato burburkii dowladdii soomaaliyeed waxay naga raacay ee imika ilaa imika aynan hayn fanba kowka meel gaaroo lagaga warhayaa oo lagu lagu ogyahay ma jirto dee awal guryahooda loogaa oo dhaqaalahooda loogaa oo mushaharkooda loogaa ee imika dee fanaankii ama youtube-oodu beriiska ka ritaa ama habeen aroos looga yeedho beriiska ka ritaa marka dee imika waxaan odhan karaa burburkii soomaaliyeed waanu kasoo kabano anagu somalilan dowladnimo weynoo dhisanto maasha allah soomaalida inteeda kalena allaha barakeeye oo ha nabad yeele fankaasun inalnalala baritaaro ayaan jeclaan lahaa oo fanaaniinta aada loo ogaado fanaaniintu hal midna way ku fiican yihiin hal midna way ku xun yihiin guud ahaan fanka o dhan markaan soo qaado macal fanaaniin oo kalima abwaanada mas-uushan wax walba iminka meel uu fadhiyo abwaan weyn oo kaa cimri ahaan kaa weyn oo suugaan ahaan kaa weyn de horta suugaan baad sheegan kari maysa waad ka xishoomaysa isaga dhegeysanaysa taa way ka wanaagsan way kala dambeeyaan aadna way soo ixtiraamaan tu kalena way leediinoo munaafaqad yar iyo xaasidnimo yar iyo dagaal yar iyo wax yaroo iyaga ka dhexeeyaana taasina way jirtaaye taana inay iska daayaan oo isla dadaalaan dadba iyaga isugu xigay baan iyadana ku talin lahaa waxaan kusoo koobayaa walaal oon kaga tegaynaa nafta barashada adig u bogtaa ku doonta iyo deeqa axmed geydh laxanka sakariyo kabciyaa sameeyey salaamayo cabdiwahaab cantarnaajiyo tumayna waan salaamayaa heestaasan kaga bixi lahaa aada baad umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa abwaan maxamed saalim oo noogu marti ahaa barnaamijka caweyska washington abwaanka aada iyo aad baan uga mahad celinaynaa waqhtigiisa qaaliga uu noo soo horay iyo heesahaasi badweynta suugaantiisa kala gedisan ee aanu dhex dabaalanay weliba waxaa jira heeso fara badan oo hawada kusoo jira oo insha allah kaminsoon ah oo abwaanku sidoo kale sameeyey islamarkaasina fanaaniin kale uu dhiibay
guud ahaana barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanta dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
intaasina waxaa ku dhanan caweyska washington waxaana soo jeedinayay cabdixakiim maxamuud shirwax